bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiib yaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
war istaagga war istaag jooji gaariga
allah wuxuu dardaray islaan uur leh innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun cunugii ayuu ka keenay oo waduhu ma oga miya in waddadu aysan tiisa ahayn wuu og yahaye waa lamacnaanta caanihii daadshi ganaaxu ma qabto miyaa sarkaal madax ah ama wefdi sayd qaldan ku socda haddaan la isinna tirayn sharciga waa loo siman yahay
maqal wanaagsan saaxiib yaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabtihii sii baxayso oo xaddayana soo gelaysa taariikhdan waxay ku beegan tahay labiiyo labaatanka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan ku soo gudbi doonno hadinkan aad ku dhegaysan doontaan hadduu eebaa raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona allaha u naxariista waxaa daqiiqada ka hor degmada wadajir ee gobolka banaadir lagu dilay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan ibraahim macow dabaaha dilka ah sida u dhacay iyo cidda ka dambaysay barnaamijka wareeggaan kugu soo baahin doonaa oo caawa aad ku dhegaysan doontaan qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadweyne ee soomaaliya ayaa war-saxaafeed ka soo saaray sida ay ugu go'an tahay hubinta iyo xaqiijinta odayaasha xulaya iyo hubinta ergada musharaxiinta xilli khildhaan xoog leh ee ka imaanayso doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya magaalooyinka qaarkood iyo maamul goboleedyada dalka oo xildhibaano la sheegay in markaas u tartamayayeen kuraastooda loo diiday wararkii ugu dambeeyey guddiga war-saxaafeedka ay ka soo saareen arrimahaasi ayaa barnaamijkeena caawin kugu soo baahin doonaa maxaa ka jira wararka sheegaya in jenaraal xuud iyo madaxda dowladda federaalka markaasi lagu xiray magaalada muqdisho islamarkaana xabsi guri uu ku yahay xilli muqdisho uu ku sugan yahay islamarkaana magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan ayay iska soo raaceen taliyaha ciidamada lugta ee soomaaliya jenaraal maxamed biixi haddii yeesee maamulka ah gobolka hiiraan ayaa sidoo kale iyo madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaana si weyn isha ugu haya waxaa markaasi muqdisho ka socda islamarkaana u dhexeeya wadahadalka la sheegayo jenaraal xuud iyo madaxda dowladda federaalka haddaba wararkaas maxaa ka jira halkees ayuu marayaa wadahadal ku socday jananka iyo dowladda federaalka
meen waaye berrina saxaafaddaan wici doonaa wax xabsi guriya ma jiraan waa la arki doonaa kulankan waxaan degannahay meel madaxtooyada hotel agteeda wax cidgooni oo xabsiguri noo dhisanama xaafadaha dadkayna la kulana waxa la yidhaha xabsiguriyo jiro amana ilaalsaaba ma jiraanba
wararkii ugu dambeeyey arrintaas ku saabsan barnaamijkeena ayaan kugu soo baahin doonaa markaasi falanqeyn iyo warbixin aad arrintaas ku saabsan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland waxaa lagu soo gebagabeeyey doorashada xildhibaanada kuraasi ugu horreysay ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya dib u soo laabtay mas-uuliyiin kalna way ku soo baxeen dhinaca kale xildhibaan hore diiq warfa ah ayaa ka hadlay doorashooyinka ah golaha shacabka ee maanta ka dhacay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland isagoona sheegay in hay-adaha dowladda federaalka xilligan ay dhigbaxayaan una baahayn in dhigbaxaas la joojo kadib markii uu sheegay in dhibaatooyin badan ay ka jiraan hanaanka loo mariyo doorashada iyo sida markaas ay u socoto
maanta dalkeenna waxa uu marayaa meel aad iyo aad looga walwalo kursi inaad heshid iyo inaad weysid macno ma samaynayso dalka soomaaliya halka uu ku socdo ayaa u baahan in laga fikiro hay-adaheenna dastuuriga ah kulligood waa ay dhiigbaxayaan waxayna u baahan yihiin in si degdega dhiigbaxda loo joojiyo
caawa ayaad maqli doontaan barnaamijkiina wareegaan kugu soo baahin doonaa saaxiib yaal qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey in ay markaas dhibaatooyin ka geysteen dalka tigrey xilli markaas la sheegay in halkaas tababarro kala duwan ay ku qaadanayaan waxaa sidoo kale idiin soo bogi doonaa gurigii loogu dilay wiilashooda ayaa marka lagu weeraray laguna beerkiciyey qoos daneer ah oo dhowaan markaas laba wiil isla dhatay lagu dilay degmada kalana gobolka banaadir nimankan wararka soo baxaya ayaa sheegaya in gurigiiba ay iskaga barakaceen kadib kooxihii dil ka dambeynay ay hanjabaad joogta ay ku hayaan warbixin arrintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan maamulka degmada kalana gobolka banaadir maxa ay uga aamusan yihiin cabashooyinka shacabka ku nool degmadaas oo dhibaatooyin xoog leh wajahaya islamarkaana lagu hayo dilal iyo boob hantida ay leeyihiin sidoo kale waxaa barnaamijkiina caawa qayb ka noqon doona
awood matalaadoo dirad dil uu ku matalayana ma laha awood matalaadoo dirad dil uu ku matalayana ma laha saamaynna ma leh waxaan ku leeyahay ra-iisal wasaare cabdi xaashi cabdilaahi iyo odayaasha dhaqanka iyo matalaadda doorashada gobollada waqooyi halkii lagu ballamay meel mari boqor cismaan wuxuu diido annagaa u goynoon nidhi boqorow nala boob hadalka annagoo nagu matalayay ciddii wax maalmidaysay waxaanu leenahay waa rooble annaga nama matalo
Ah, odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda maamulka somalilan ayaa eedeemo kala duwan oo kulul waxa ay hawada u mariyeen ma ay u jeedeenba ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guleed qadar iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble kadib kulan maanta iskugu yimaadeen magaalada muqdisho shirkooda ay uga hadlayeen arrimahaas ayaan idiin soo gubi doonaa hargeysana waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagu taageerayo doodii madax banaanida ah ee somalilan raadinaysa iyana yeesheen baarlamaanka dalka u k hase yeeshee dowladda ingiriiska dalkaas ayaa caddaysay mowqifkeeda arrintaas ku saabsan qodobadaasi wixii soo kora caawa ayaad maqli doontaan cabdicasiis salaad mire ayaa farsameynaya cabdinaasir maxamed maxamuud aana barnaamijka wareegga soo saara halkan idinkala socodsiin doona kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseene dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dib
waa hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudageli doonaa qodobo kala duwan hordhac barnaamijkan aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaanse ku bilaabaynaa saaxiibayaal daqiiqo ka hor barnaamijka wareega intuu soo gelin war soobax ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay muqdisho ay ku dileen allah u naxariistee gudoomiyihii degmada markaasi aan raali gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan ibraahim macow allah u naxariistay waxaa daqiiqado ka hor degmada wudujir ee gobolka banaadir lagu dilay cabdiraxmaan ibraahim macow oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan oo muqdisho ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay marxuumka ayaana muddooyinkii u dambeeyey deganaa degmada wudujir waxaana wararku ay sheegayeen in kooxo hubaysan ay direen xilli uu ka soo baxay salaada cisha sida ay xaqiijeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo sidoo kalente mas-uuliyiin hore oo dowladda federaalka ee soomaaliya qaybka waxaana markaas ilaa iminkan aan jirin cid loo soo qabtay dilka guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan ibraahim macow oo caawa markaasi kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ee gobolka banaadir haddaba ciidamada ayaana markaas degmada ama goobta uu falka ka dhacay soo gaaray isla markaana waxay ka sameynayaan howlgallo kala duwan iyo baaritaano ku aadan kooxii markaasi ka dambeeyey falka dilka ah in ay markaas ay gacanta ay kusoo dhigaan hase yeeshee ilaa aan kuma jirto saraakiisha ah oo markaasi arrintaas si faahfaahsan warbaahinta ah ugu soo gudbisay xogta la xiriira dilka allah u naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan ibraahim macow oo caawa markaas lagu dilay degmada wadajir ee gobolka banaadir koox hubaysanna ay dilkiisa ay ka dambeeyeen barnaamijka qeybaha hore ayaad dhegaysanaysaan saaxiib yaal dhinaca kalena guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadweyne ee soomaaliya ayaa war-saxaafeed ka soo saaray sida ay ugu go'an tahay hubinta iyo xaqiijinta odayaasha xulaya iyo hubinta ergada musharaxiinta guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadweyne ee soomaaliya wuxuu diyaar u yahay baaliiri in uu markaasi dhammaystiro si dhammaystiran uu u guto waajibaadkiisa shaqo isaga oo markaasi hirgelinaya heshiiskii toban tobankii sebtembar laba kun labaatan iyo habraacii koodii oktoobar ee lagu unkay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadweyne ee soomaaliya heshiiskii toban tobankii waa toddobiyo labaatankii mey laba kun kuyo labaatan war-saxaafeedka shirka golaha watashii qaran laba kun waa kuyo labaatankii bisha markaasi labayo labaatankii agost golaha watashii qaran iyo heshiiskii ugu dambeeyey sagaalkii janaayo laba kun laba iyo labaatan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban si uu u fuliyo waajibaadkiisa shaqo wuxuu dib u markaasi dib u habeen iyo dhammaystirba ku sameeyey markaasi hannaanka ku saabsan shaqada guddiga xalinta khilaafaadka oo markaasi dacwooyin iyo dood adag ee ka timid doorashada kuraasta qaarkood ee lagu doortay magaalooyinka baydhabo iyo dhuusamareeb oo si weynna dhinacyadu ay ugu hardamayeen waxaana kuraasta ugu badan ee murunka xooggan uu ku taagan yahay uu yahay kursiga uu ku fadhiyo taliyaha kumeelgaarka ee nisa yaasiin cabdullaahi maxamuud yaasiin farey oo markaas dhinacyadu kale ay si weyn ay ugu dhagan yihiin inkastoo guddigaas ama markaasi aanba lagu soo hadal qaadan shirkii dhowaan lagu soo gabagabay magaalada muqdisho dhinaca kalena haddii aan kusii socno qodobada hordhac barnaamijkiina caawa aad kusoo maqasheen saaxiibayaal jenaraal xuud oo markaas ah jenaraalka sida weyn gobolka hiiraan ugu sugnaa islamarkaana ugu soo horjeeda maamulka shabeelle hogaamiyo madaxweyne cali guudlaabe ayaa dhowaan wuxuu wadahadal toosa la furay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu kala hadlayo sidii ay xaq ay sheegeen uu kaga maqan yahay ay u heli lahaayeen waxaana wadahadalkaas qayb ka ah oo magaalada beledweyne gaaray taliyaha ciidamada lugta ee soomaaliya jenaraal maxamed tahliil biixi halkaas wadahadal kadibna magaalada muqdisho ay si toosa usoo gaareen jenaraal xuud iyo markaasi dhinacyada kale ee la socday haddaba muqdisho marka ay soo gaareen warar ayaa warar soo baxay ayaa sheegaya in janaalku xabsi guri markaasi laga dhigay hase yeeshee waxaa arrintaasi beeniya afhayeenka gobolka ama afhayeenka kacdoonka gobolka hiiraan oo markaas sheegay in wararkaas ay been abuur tahay islamarkaana ay si kafool kafoola madaxweyne farmaajo ay u wada kulmeen sida afhayeenka uu xaqiijiyey haddaba wararka ugu dambeeya arrimahaasi oo dib waxaan ka waraysnay afhayeenka kacdoonka gobolka hiiraan shaafici maxamed yuusuf oo iminka muqdisho ku sugan janalkan safarkiisa qayb ka ah waxaan marka hore weydiiyey bal wadahadalkii iyo kulmada ay muqdisho ay ka wadeen halka uu marayo
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan waa islaamay saaka gelinkii hore waxaa la kulamnay safiirka soomaaliya uu fadhiyo dalka talyaaniga safiirka waas aragnay waxaan u gudbinay dhibka iyo dhibaatada ka dhacday gobolkaas ee u geysatay maamul goboleedka hirshabeelle iyo dhibaatada naga soo gaartay iyo tabashada aan qabnay intuu u gudbinay maanta gelinka haddana duqradii wixii ka dambe ilaa koob iyo toban saac madaxweynaha qarankaa la kulmay waxaan u gudbinay tabashada aan wadnano reer hiiraan nahay xuquuqda nooga maqan ama reer isteeg ama reer federal haddii taaba
waan gartay marka waxaad xaqiijinaysaa in madaxweynaha si kafool kafoola ay isku arkeen jenaraal xuud iyo madaxweyne farmaajo alaabtaa waa sida a sax waa caddahay si kafool kafoola la isku hormaysay kulan weliba muddo shan saacadood ka badan qaatay waya laakiin inkastoo warkaas annagu dhinaca kale aanu ka helin oo madaxtooyada war aysan ka soo saarin haddana waayahay bal haddii ay dhinacyadu ay kulmeen maxaa diiradda kulanka lagu saaray maxaa cabasho aad gudbiseen oo aad qabteen oo madaxweyne aad kala hadasheen
waxaan u gudbinay kow annaga hirshabelle iyo annagoo inay dhibaatana soo kala gaartay inaan meesha gobolka hiiraan xuquuqdan ku leh ina aan ka waynay isteega hirshabelle nimanka soo dhisay ina wax kasta xuquuq aan lahaynay ay meeshaas ku dafirmeen madaxweynaha u caddaynay dhibaato ina weerar deegaankeena lagu soo qaaday na lagu laayay na lagu dilay ayagoo intaas aanan leenahay walaaliyaaloo wada hadalnaa xisaabtano intaasay u gudbinay madaxweynaha madaxweynahan ataan ka sugaynaa kolley iyadoo qoraalan waa u gudbinay anagoo tabashadii dadkii qabana waa u tagnay intaba iskugu darnay
waan gartay warar soo baxaya ayaa sheegaya maalmihii lasoo dhaafay oo muqdisho ku sugnaa jenaraal xuud in markaasi xabsi guri la dhigay arrintaas maxaa ka jira
meen waaye berrina saxaafadan wici doonaa wax xabsi guriya ma jiraan waa la arki doonaa kulankan waxaan deganahay meel madaxtooyada hotel agteeda wax cidgooni oo xabsigurin had isanama xaafadaheena dadkayna la kulana waxa la yidhaha xabsiguriyo jiro amana ilaalsaaba ma jiraan wa
waan gartay marka wararkaas baraha bulshada waad beeninaysaa waxba kuma jiraan baa leedahay marka eh, jananka muqdisho wuu ku sugan yahay marka ma ciidamo ayaa ilaalisa oo dowladda ka tirsan
maya ilaala kaasa inta ka qaadana qaarkood waa wadanaa xaddii dowladana ilaalisana ma jiraan ilaala inta naga raacdo horana noola socotana way jirtaa dowladuna waxa weeyaan hoteelaan deganaya meelka gooniya ma aadno marka intaa waa waa nala joogaan laakiin wax hadda xabsiguri la yiraa ma jiraan siyaasi kasto nin kastoo dhaqana cid kastaa noo imaata adigaa baa doona imaata beri welcome cid albaab kasta waa u furan yahay cid laga celinaa ma jirto waan gartay waxaan la soconaa in magaalada beledweyne ee markaasi ay ka mid tahay meelaha loo efteeyey inay ka dhacaan eh, doorashada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya xildhibaanada halkaas kasoo galaya marka haddii aad hadda leedihiin dowladdii baa la xaajoonina oo madaxweynihii hirshabelle uu joogo miyaysan ka habboonayn in madaxweynaha aad la fariistaan oo maadaama si madaxweynaha hirshabelle uu ka yahay oo cabashooyinka aad qabtaan kala hadasha intaad federaalka intuu gudbi lehdeen
maba aqoonsaninba madaxweynaha hirshabelleba hadda waan kuu sheegaynaa mana aqoonsan doono waxaa ka horeysa inaan fadhiisano wada xisaabtano miiska wada hadalka iskugu nimaadno wax cusub aan sala asaasno haddii hirshabelle la yiraa nin walbaaba magaca iyo deegaanka weliba kusoo geedgalo sababtuu tahay anaga hirshabelle intaan walaalo walaalo aan dhihi karno waa isdhahnay dee hadda wixii ka dambeynaya laba nimoo isdishaa baa nahaba cid kale noo kale godolka haddii in la hela maahane waxba nagama gaxeeyaan waxna hadda isku makayn darsano wax hadda kadib aan wada dhisi doonana ilaah baa aqoon doono iyo aan kugu celiyo mar labaadna kugu celiyo doorashada kursi walba qabiila iskale deegaan uu degan yahay waxa wax doorasho loo dooro maana waa heer federaal dowladda federaalka ayadaa laga rabaa mas-uuliyadda wasaaradda arrimaha gudaha haq u leh ayadaa doorashada beledweyne ku qabanayso kursi kastana qabiil kale iyo ergadiisii odagiisaa soo qulanayo maxaa iska gelay ee cali somahan cali deegaankaa diiday dadka u dhashaa diiday haquuqduu deegaanka kule u dulmiyey sharciga ku tuntay qaanuunkii jibiyey wixii lagu heshiiyo shalay ururgoboleedka igad ahaayeenna isaga dulmiyey sooma asaa ku tuntay marka haddii kadib aad aas labaada rabna kii hore anagoo dulmi ka tabanayn oo mid labaad isagu ku tuntay marka waxaan rabnaa anaga ina dadka deegaanka haquuqda ay leeyihiin cali jowhar ilaa meesha nacadda tabanaysa jowhar ilaa balweynintu baxaysay degan tahay haquuqna kuma haysato haqa ay lahayd inaa xisaabtana aan wada fadhiisana asaa diiday marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed na maqlaysa inay tusaale ahaan u qaadato anigu dulmi ma wadnay waxaan rabnaa inaan walaalkay ree- walaalahan reer jowhar iyo anigu aan fadhiisano wada hadalno xisaabtano weel aan waxaan leenahay waxay leeyihiin qaataan waxaan leenahay qaat intaas waa inta isku haynaa
laakiinse waxaa jirta soo maahan in dhaqan iyo soomaalidu waxay wax ku qabsataa nidaamka afar dhibic shan marka eh, marba haddii afar dhibic shan ay tahay idinku si gaar ah beelo badan baa halkaa dega marka idinku ma dadkaas oo idil baa mas-uul ka tihiin oo beledweyne ku sugan Eh, waxaan kuu sheegayaa deegaan marka la joogo qabiil kastaba qabiilkugu badanaa majority noqdo puntland hadda sidaas oo kaleeto maalinkan dhashay ilaa indagaxaysa qabiila hal qabiila madaxweynaha ka madoobo somaliland sidoo kaleeto waxa wax lagu heshiyo waxa weeyaan inta hiiraan sidoo kaleeto qabiila u badan qabiilka u badan oo baabarshipka ugu badanaa nahay mar kastaba dhibaato kastoo dhacda ama ama wax kastoo dhacay ay saameeyaana ka mid ahay xaqaana u leeyahay oo sharcigaana u leeyahay haddaaban ahay dhulka ugu weyn iyo deegaanka ugu weyn aan deganahay inaan kursiga madaxweyne anugu aan leeyahay aan ku xisaabtamo walaalaheen reer joharna waxay qaateen madaxweyne ku-xigeenkii iyo caasimadii ay qaateen anigana guddoomiye baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo madaxweyneha ka hadanay maadaama aan ka u weynahay kana baaxad weynahay kana tiro badan nahay oo ka deegaan weynahay saas marka ayaga sharciga ku tunto wixii isku celceliyey waxayna lahayn qaateen isku dayen inayna gacaan inay gurigoodii nagu boobaan ayana kalsoonida iyo wanaaggaan shalay ugu tagan ugu soo laabtay deegaankiiya kusoo noqdo maadaama gurigiisa iyo walaalnimaha wax isku darsanay oo si ugu boobay
waaya waan kusoo gabagabeynaya marka wadahadalkan aad la furteen madaxweynaha aad sheegtay inaad la fariisteen oo arrimaha aad- aad idinka maqan aad kala hadlaysiin marka goormaad ayaad filaysaa in jawaabta ay idin soo baxdo oo aad markaa heshaan
maalmaha soo socda insha allahu tacaala madaxweynaha waxaan kala hadalnay dowladda federaalka dhibaatada iyo dhibkii dhacay iyo wixii dhacay dowladdu intaas uu nala dul maraya dowladdu naga aamusneed madaxweynuhu inuu soo farageliyo madaxweynuhu waa naga ballan qaaday maalmaha soo socdan insha allahu tacala inuu soo gabagabo waan rajaynaynaa sidoo baktiyaa badan aan dib ugu laabano deegaanadayn iyo meelaha ka nimadnay
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimadana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xooga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar mango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaanka qamar mango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex سديتن خمر مانجو دعمت على قوقعه الحب يعرف بالمدى
fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal holselaris
shirkadda sagal wholesalers waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeenna ujeeddada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesalers agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwa tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesalers waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesalers meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine anglow firdhi malaasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indomi dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balancy iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesalers waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarafyaraha ama wac nambarka gaaban ee
shirkadda sagal tayadu waa muhiim
waa hagaag saaxiibayaal weli barnaamijka ah wareega wararka afar labaatanka saacna haddii had dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijkan waanu kusii soconnaa ee magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey doorashada waraastii ugu horreysay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ka mid noqonaya waxaana lagu qabtay xeradda ciidamada militariga ee konton iyo afraad halkaas oo siyaabooyin kala duwan loogu hadlay in doorashada lagu qabto xeradaasi oo markaa xere ciidan ay tahay inkastoo doorashooyinka iminka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ay qaldhaan xoog leh ay ka yeerayaan ama ka imaanayaan haddana waxaa markaasi muuqata in lagu eedeynayo maamulka puntland iyo jubbalandba in doorashada hanaanka ay bilaabeen ay tahay hanaankii ugu xumaa oo ay markaasi ay ay ku bilaabatay qaab musuq maasuq ay qoob doorasho ay ka socdaan magaalooyinka kismaayo iyo puntland sida dhinacyadu ay ku eedeeyeen haddaba xildhibaanada maanta la doortay ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka kulumeysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdullaahi bidhaan warsame waxaa dhinaca kale shirda ku qabtay maanta magaalada hargeysa waa markaasi magaalada garowe xildhibaan hore sadiiq warfaa isagoona markaas sheegay in uu ka mid ahaa musharaxiinta kursi ka mid ah waraasta golaha shacabka baarlamaanka ee maanta lagu doortay magaalada garowe isagoona kursigaasi sheegay inuu diyaar yahay inuu ku tartamo hase yeeshee culeys iyo markaasi arrimo badan oo soo wajahay awgeed uu iskaga laabteen uu iskaga haray kursigaasi dhinaca kale xildhibaanka kursiga kusoo baxay uu hambaliyey wuxuuna sheegay in xilligan dowladda ama dowladda federaalka ee soomaaliya xilligan hay-adahooda ay marayaan meeshii ugu xumeed loona baahan yahay in laga hortago wax walba oo markaa dhibaatooyin u keeni kara haddaba sadiiq warfaa oo arrimahaas ka hadlayan wuxuu yidhi
maanta oo ay taariikhdu tahay labiiyo labaatan january labada kun iyo labiiyo labaatan waxaan rabaa inaan shirkan jaraa'id uga hadlo kursiga summadiisu tahay boqol lixdan iyo lix oo aan shantii sano lasoo dhaafay ugu matalayay golaha shacabka jamhuuriyadda qaarka soomaaliyeed gobolka mudug sharaf ayay ahayd inaan nasiib u helay inaan dadkayga soomaaliyeed iyo dalkayga u adeego waxaan kaloo u mahad celinayaa dadkii shacabkii muddo shan sano iyo bar ka hor kalsooni igu siiyey oo inaan ku matalo kursiga sidoo kale muddo ku dhow laba sano waxaan ku jiray ololo doorasho sidaan dib ugu hanan lahaa kursiga sumadiisu tahay boqol lixdan iyo lix oo aan saddexdii bilood ugu dambaysay ku sugnaa magaalada garoowe waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shakhsiyaadkii igala shaqaynayay ololahaas dib doorashada qof kasta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ilana jeclaa inaan ku sii matalo kursiga sumadiisu tahay boqol lixdan iyo lix maanta waxaa dhacday doorasho oo ka mid yahay kursigaas muddu tahay boqol lixdan iyo lix waxaan caddaynayaa halkaa in anigu aanu ka qaybgelin duruufo jira owgeed waxaan kaloo doonayaa inaan hambalyo ugu diro xildhibaanka maanta lagu doortay kursiga sumadiisu tahay boqol lixdan iyo lix axmed cabdinuur xaashi waxaan u rajaynayaa xildhibaanka dooran in ilaahay u fududeeyo mas-uuliyadda culus uu qaaday waxaan kaloo doonayaa inaan ka codsado bulshada soomaaliyeed iyo bulshada uu ku matalo kursiga sumadiisu tahay boqol lixdan iyo lix in ay garab istaagaan oo ay la shaqeeyaan sidii ay la shaqeeyeen shantii sano ee ugu dambaysay maanta mudane axmed cabdinuur xaashi waxaa ku saaran mas-uuliyad adag waxaana ku rajaynaa in ilaahay kuu fududeeyo intaas ka bacdi waxaan doonayaa inaan kelmado idhaahdo ummadda soomaaliyeed maanta dalkeenna waxa uu marayaa meel aad iyo aad looga walwalo kursi inaad heshid iyo inaad weysid macno ma samaynayso dalka soomaaliya halka uu ku socdo ayaa u baahan in laga fikiro hay-adaheenna dastuuriga ah kulligood waa ay dhiigbaxayaan waxayna u baahan yihiin in si degdega dhiigbaxdaas loo joojiyo sida keliya ee lagu lagu xallin kara waxay tahay in doorashada la dedejiyo si ay u dhacdo doorasho lagu doorto dowlad dowladdaasoo hesha kalsooni kana dhaqaajisa shacabka soomaaliyeed oo muddo aad iyo aad u fara badan ku jiray dhibaato iyo abaaro waxaan rajaynayaa in ilaahay abaaraha iyo dhibaatada ummadda ku hadsatay in ilaahay ka qaado dalka muhiimadduna waxa ay tahay in dalka soomaaliya oo aan dhammaantiina wada jecelnahay in uu hore u socdo xilku waa meerto waxaan mar labaad u hambalyaynayaa xildhibaan axmed cabdinuur xaashi in ilaahay u fududeeyo waxaan kaloo doonayaa ugu dambayntii inaan la hadlo dhallinyarada soomaaliyeed ee qurba joogta iyo dalka joogaba oo kulligood aan inaan u sheego fursad qofkii nasiib u hela in dalkiisa u adeego waxaan leeyahay riyadii weli way nooshahay riyadii way nooshahay higsigiina halkiisii weeye dalkaana dhammaantiin waa una wada baahan yahay muhiimadduna waxay tahay inaan dalkeenna jeclaano isaga ayaanu leenahay inaan ugu adeegno qof walba tabartiisida ay tahay anna ilaahay waxaan ka rajaynayaa iftiin wanaagsan iyo mustaqbal fiican waxaana mar walba diyaar u ahaa inaan dalkayga si kasta ahaatee inaan usii adeego una shaqeeyo hooyo hooyadii baan halkaan ka xuseeyaa hooyo aad baa u mahadsan tahay mar walba garb istaagaaga iyo talooyinkaaga wanaagsan aad mar walba isiisid waxaan ku rajaynayaa caafimaad cimri dheer dhammaan ummadda soomaaliyeed dalkeenna inaan u wada istaagno la wada shaqayno ayaa muhiima waxaan ummadda soomaaliya u rajaynayaa guul muhiimaddu waxay tahay walaalle aad iyo aad u mahadsan tahay waana kaaga jawaabayaa sidaan sheegaba kursiga inaad heshid ama inaad weysid wax macnaha oo ay samaynayso ma jirto laakiin dalkan inuu hore u socdo oo dhiigbaxa ku socda hay-adihiisa dastuuriga oo maalin walba dhibaatada ka taagan tahay inay dhiigbaxaas la joojiyo oo doorasho deg dega la qabto si loo helo dawlad haysa kalsoonida oo shacabka soomaaliyeed ee abaaraha iyo dhibaatooyin ku dhaceen iyo shaqola'aanta baaxsan dalka jirta ayaa muhiima marka aniga fikirkayga waxaan leeyahay si sami leh niyad wanaagsan ayaan waxaan u leeyahay mar labaad mar saddexaad inaan soo dhawaynayo una hambalyaynayo xildhibaanka ee bedelay maanta waa xildhibaankayga eh, axmed cabdinuur xaashi waa adeerkay waxaan leeyahay hambalyo waxaana ga- inaan la shaqeeyo garab istaaga ayaan diyaar u ahay waxaana rajaynayaa in ilaahay uu xilka u fududeeya haddii ilaahay doono. shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay la socdaan doorashadan qaabka ay ku bilaabay dalka oo dhan waa lala wa- waa- waa laga wada dharagsan yahay umalaynaya anigu waa ku celinaya mar labaad shacabka soomaaliyeed way la wada socdaan habka eh, meel walba doorashadan ay uga bilaabatay anigu shaksiyan ah, dalka in wax bal- laga hormariyo ayaa ii muhiimsan Een, rabitaankayga wax weyn oo soo kordhinayay maahan Eh, dalku eh, dhibaato badan ayaa ku jirta abaaro ayaa ku habsaday Eh, waxyaabo waaweyn oo dalkan loo qaban lahaa brograamyo waaweyn ayaa ka xayiran una xayiran doorashadan dheeraatay anigu mar walba waxaan u taaganahay in shacabka lagu cesho awoodda oo aan waddanka la gaarsiiyo in ilaahay idinkiis la helo doorasho sha- muwaadinka soomaaliyeed uu isagu dooranayo qof iyo cod waa midii aan baarlamaanka golaha shacabkan ku jiray aan anigu aan mar walba u taagnaa waa midii halkan shirweynihii eh, puntland ka dhacayay oo markii ay puntland u dhaqaaqaysay doorasho inay qabato deegaanada puntland aan ku yidhi haddii ay puntland ka dhici karto doorasho qof iyo cod waa ay ka dhici kartaa dalka soomaaliya marka waa ku celinaya anigu wax mowqifkayga waa cad yahay waxaan u taaganahay in awoodda shacabka lagu celiyo oo muwaadinka soomaaliyeed oo uu doorto doorasho qof iyo cod ah taas ayaan aan ku kalsoonahay waana tan keli oo lagu heli karo een, masiirka dalkana lagu lagu hagaajin karo
magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay arrimaha ku saabsan doorashada markaasi gobolada waqooyi ee somalilan odayaasha ayaana isugu yimid waxayna kulankoodu eedamo ay ugu jeedeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guweed qadar waxayna markaas si weyn u garab taageen hadaladii ka soo yeeray boqor gurmudug iyo gudoomiyaha qabdisaacadda xaashi cabdulaahi brofesor cabdi ismaaciil samater oo ay shalay ra-iisul wasaaraha ay ku eedeeyeen inuu wado dhulboob markaas aan raade waa doorashooyinka golaha shacabka go-da waqooyi inuu boowayo shakhsiyaad gaaran ay ugu shaqeeyaan intaas laba odayaashan oo arrimahaas ka hadlaya waxay yidhahdeen
ra-iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu yidhi boqortooyo guul oo weyn weyn weyn baan ahay diri way taqaanaa boqortooyadu sheeganayo waa suldaanguuleed anigu nin dira oo isaaqa oo habar yoolisoo xersa cismaana baan ahay geel aanu ciidagale gumbuu ka soo dhaceen baan horta sandaraddaa u bixinnay geel aanu ka qaadnay ergadii ciidagale geela doonaysa waxaanu ku nihi war habar yoolis geel ma bixisee maxaanu kale idin qabannay iga wallaa inaan geela gubuur maal ii celinayni waxaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay taasi waa taan waxaan leeyahay idinkaa ku sii tigaali maayo Een, waxaa kugu wacnaan lahayd ra-iisul wasaare ku-xigeen dir inaad matalaadda ku matashid dir xilalkii laga qaaday intaad dir u haysay xeer ilaaliyihii guuda qaranka taliyihii hay-adda nabad sugidiyo sulboonka qaranka cabdalle cabdalle halkaa lagaga jeexjeexay baasaboorka taliyo ku-xigeenkii birayska oo dir ahayd darajala'aan ambaasadoorada iyo diblomaasiyiintii dir laga qaaday wixii ku dhacay adaa sababa dir maanta inaad raalli gelisaa bay ahayd dir inaad dir maanta raalli geliso aan kaa filaynaye reer kaloo aanad matelan inaad raalli gelisid lagaama filayn annagaasaad ahaanayna waa diray raalli ahaada waxaan leeyahay boqortooyo guuna maanta waxaa ah boqor cismaan aw maxamuud buurmadow baa ah boqortooyo sharafle oo tolkii wato oo hogaaminayana boqor cismaan aw maxamuud buurmadow baa ah reer aan weligiiba isaaqnimo iyo dirnimo lagu xabanoon cadow direed iyo cadow isaaq soo raaceen buurmadow boqol cismaanow maxamuud buurmadow waa ka dhashay waa habar jeclo hiil isaaqnimo iyo mid direed iyo deeq habar jeclaan idinku gaadhin ninku faan aanu lahayn hadduu ku faano waa riin isnuugtay faan aanu lahayn hadduu ku soo faano horta waa ri isnuugtay suldaan diiliya iyo suldaan guuleed iskullad bay ahayn saddex saraysan daradda ku kala dambeeyeen waxaan leeyahay beesha caalamkuna way ogtay soomaaliyina way ogtay sannad iyo badh ka hor baa laysku haystay doorashada ra'iisul wasaare ku-xigeenku farmaajuu sacabka u tubi jiray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo wixii horaa odhan jiray odhan maayo maanta iyadoo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo ra'iisul wasaaruhu ay wada socdaan bay u suurto geli weyday doorashada inay shiksi u meelmariyaan waxaannu leenahay ra'iisul wasaare yuu ku hodin farmaajuu hore uu soo hoday awood siyaasadeedoo beel ahaan ma laha awood matalaadoo dirad dir uu ku matalayana ma laha saamaynna ma leh waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare cabdi xaashi cabdilaahi iyo odayaasha dhaqanka iyo matalaadda doorashada gobollada waqooyiye halkii lagu ballamay meel mari boqor cismaan wuxuu diido annagaa u goynoo nidhi boqorow nala boob hadalka annagoo nagu matalayay ciddii wax maacimadaysay waxaanu leenahay waa rooble annaga nama matalo marka waxaan idiin sheegayaa uun inaan halka ka caddayno inaan taageersannahay baaqii shalay ka soo baxay suldaan buurmadow iyo iyo cabdi xaashi odayga inaan si buuxda u taageersannahay waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan annagu halkan umaanaan iman horta inaan lacag soo doonanno umaanu iman meeshan maanta waxaan u nimi uun maadaama ay soomaali wareersan tahay bal inaad soomaali wax ku biirin kartaan soo egaannu isnidhi laakiin halkan maxaan ugu nimi saddexdii boob baan ugu nimi saddexda boob waa kuwe waa antiboob iyo dhulboob iyo kursi boob saddexda boob hantiboob dhulboob iyo kursi boob intaa qaran laguma dhisi karo intaa qaran laguma noqon karo intaasi qaran way duminayaan intaasi qaran way duminayaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaaliga ee soomaaliya waxaan u sheegaynaa saddexdaasi meeshay isku raaceen ee wax ka soconaya ma jiraan shacabka waqooyiga ku noolina waxay ka maqlayaani ma jirto marka waxaan codsanaynaa in horta intaba laga waantoobo laakiin lagu bilaabo kursi boob in laga waantoobo ayaan rajaynaynaa taasi ayaan rajaynaynaa marka annagu halkan maanta waxaa la isugu yimi in la yidhaaho doorasho xalaal ahaa kursi boob maya intaas haa waa taa hadalka badin mayno intaan iskugu nimo waa intaa doorasho xalaal ahaa kursi boob maya iminkana halkan waxaan ugu baaqayaa oo dabaday hadli doona xildhibaan faatix jenaraal siciid oo xildhibaan faatix xildhibaan faatix waa ninka ku fadhiyo kursiga laba boqol iyo shan iyo toban indhihiisoo shana la doonayo in la weeciyo oo dad kale isagiioo fadhiya laga weecinayo waa wax yaaba bay noqotay waa kuraasta ugu yaabka badan bal beesha dir dir waqooyo dir koonfureed kursigaa laba boqol iyo shan iyo toban si gaara ha ula socdaan si gaarana ha ugu fiirsadaan halkan markaa waxaan ku soo dhawaynayaa kollaytaba xalayaan ka hadalnay arrintan waxaan daba soconnaa walaalahayna reer waqooyi dhibaatada uu ku haayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaan rabnaa in aan caddayno doorashada cidda reer waqooyi in loo madax banneeyo odayaasha xaqa u lah xaqa u leh oo doorashada laba kun- laba kun eh, laba kun laba iyo tobankii eh, laba kun iyo lix iyo tobankii eh, laba kun iyo toddoba iyo tobankii maantan in ayaga loo diyayo sidii qaabkii ergada iyo farsamadooda ayagoo ay samaystaan laakiin aan laga keenin kor aan loo keenin odayaasha oo wax soo xuli lahaa iyo barnaamijyada la wado waa barnaamijyo aad loo qayliyey waxaan aad u taageersannahay walaalahayna reer waqooyi dhibaatadu in faraha laga qaado waxooda loo madax banneeyo ayaan maanta ku hadlaynaa ra-iisul wasaaraha asagoo hadalqabsi ka dhiganaayo inqilaab maya doorasha haa asagoo ka dhiganaayo markaas ujeeddo iyo siyaasad kaluu ka watay dadku si loo dhacaayo dhicitaankooda anaa si fiican u aqaanee bal un anaa dhacay lay ahayd arrintiisu ma ahayn doorasho xalaaliha la rabaa ma ahayn maanta waxaan codsanaynaa waxaan u baahannahay doorasho xaq iyo xalaal ah oo reer waqooyi ayaga ay is doortaan in arrintaas la helo ayaan aad u codsanaynaa waxaan ka soo horjeednaa boqolkiiba boqol aan ka soo horjeednaa in la maquuniyo ama dad kor loogu keeno oo ayagu aanan metelin lagu khasbo waddanku dhibaatooyinka badan uu ku jiro qabab- saabka- sababta uu bixi waaye Mu- maquuninta dadka la maquuninaayo waaye walaalahayn reer waqooyi joogista inala joogaan waa ku mahadsan yihiin Een, annaguna waxaan rabnaa in la derajeeyo xishmad iyo karaama iyagoo loo haayo loona faraha faraha loogu qaado arrimahaas arrimahaas arri- arrima arrimaha doorashooyinka waxaa uu yimid boqor buurmadoowa uu yimid in reer waqooyi ayaguna isdhicin ayaguna aan la dhicin annagu waxaan taageeraynaa waddada uu maraayo boqorka guud boqorka afrika boqorka soomaaliya boqor buurmadoow waddada uu maraayo ayaan aad u taageeraynaa dhibaatada uu sheegtay asaga iyo guddoomiye cabdixaashayne aadaan ugu xunnahay in arrimahaas faraha laga qaadaan aad u taageeraynaa waxaa mar labaad iyo mar saddexaad aan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha hadduusan arrintaas asagu ka warqabin oo xafiiskiisa ay- oo arrimahaas ay ka socdaan inuu faraha kala baxaan ka codsanaynaa boqolkiiba boqol
waa hagaag saaxiibayaal qabiy gabagooda barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sac raadi hadalsana magaalada muqdisho ayaana isa soo gaaranay saaxiibayaal xeraalyaha guud ee qaranka iyo sidoo kalena taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay tababar markaasi loo furay dhallinyaro aqoon-yahanno ah oo markaasi ka mid noqonaya xerlaalinta iyo xeraal ogeyn si markaasi aqoontooda ay arrimahaasi u kordhiyaan xeraalyaha guud ee qaranka ayaa waxa uu markaasi sheegay in isbeddel weyn ay isugu kordhin karaan dhallinyaradan cusub ee loo furay dhanka markaasi tababarka ee ku saabsan xerlaalinta dhankiisa waxaa sidoo kale baraanta la hadlay taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya oo dhinacyadu markaasi wajira dhallinyarada ay u bogaadiyeen
garsoorayaal afartan ah ama ayaan dhihin afartan afartan garsoore keliya kaaliyaal kontonan ay ku jireen ee sagaashan qof lagu shaqaalaysiiyey oo ahaa process fair ah oo loo eegayo eh, dadka soomaaliyeed in ay tahay meeshan meel dhakhtar ah oo dad lagu cilaajinayo qofkii mudnaana uu yimaado si uu cilaajkaas qayb uga noqdo waxaan aaminsanahay in ah, eh, processkaas intii nasiibka u yeelatay ay maanta tababarkooda aan joogno Een, gudoomiye baarina hadalkuu yiri waxaan filaya inuu si fiican aad u wada maqasheen oo sidii cadaaladda lagugu sameeyey inaad jidka aad ku timid eh, laga shaqeeyo in qodxaha lagaaga qaado bacdina waxaa lagaa sugayaa beri markaad tababarada qaadatid oo xeeraaliya buuxa noqotid in aad ugu shaqaysid bulshada soomaaliyeed Eh, taliyaha booliiska oo halka maanta fadhiyana eh, wuxuu ka marag furay inuu isbeddel ku yimid garsoorayaashii cusbaa oo eh, lasoo howlgeliyey Een, wax weynna ay ka bedeleen eh, shaqadii iyo hufnaantii eh, shaqada garsoorka waxaan rajaynaynaa xeerayaasha cusubna inay sidoo kaleeto ay wax weyn ka bedelaan Een, shaqada qaabka u dhaceyso iyo een, howlgudashada xafiiska oo runtii wax badan aan aan cabashooyin badan een, een, ay ka jirtay oo la xiriirsan dadkoo yar keesas tiro badan iyo dadkoo nambarkoo dadkoo yar marka ma ma dhahayo nambarka hadda aan qaadanay waa ku filan yahay maxaa yeelay galalka imaanaya ee shaqada taale way tiro badan tahay oo is- saddex darajo oo maxkamadaha dad ka shaqeynaya bay xeraalintu la shaqeynayaan oo midkiiba u yartahay waa nambarka jooga kara waa dareemi kartaa booliiska aragtay oo baarista aragta sameynayana way la shaqeynayaan marka nambarkuna waa inuu u dhigmaayo een, een, intaas yahay laakiin maadaama eh, marba tallaabo la qaadayo waddankan lagu hagaajinayo tallaabadii hadda waxay eh, successful ku noqotay in labaatanka xeraale la howlgeliyo waxaan rajaynayaa inay wax ka bedelaan waxaan rabaa arrinta labaad oo, oo muhiimkaa aan eh, xeraalayaasha cusub u sheega waxa weeye een, processka kusoo marteen waa idiin sheegay Een, arrinta labaad oo muhiimkan waxa weye tababarka maanta nini furayo waa tababar objective ah oo si eh, waqti dheerna la geliyey kubarana ay diyaariyeen dadkii ugu mudnaayoo tababarka bixin lahaa een, ay ay kasoo shaqeeyaan Eh, sida hore loo sharxay gudoomiye baare uu sharxay een, garsoorku hadda macadka tababarkuu leeyahay garsoorayaal tababaran oo waxaan kusoo tababartay baa jira xeerayaal tababaran baa jira Eh, dad oo aada u tababaran oo treeninada eh, booliiska ka mid ah jira marka inta een, contentiska iyo wuxuu ka kooban yahay tababarkaas si een, eh, objective ah loogu soo shaqeeyey waxaan rajaynayaa in inta aad ku guda jirtaan iyadoo aan ogahay eh, qof kastoo xeeraale ku-xigeen hadda halkaan meeshaan fadhiya inuu khibrad iyo aqoon iyo xirfad uu leeyahay skiil uusan faaruq uusan ahayn laakiin skiil ku jiro inta qiimeynteena nooga soo baxday waxaan rabnaa inay haddana dhankii practicalkii maadaama qofkii uusan xalaalinimo ku shaqaynin muddadaas sagaalka usbuuca waxaa ugu talagalnay inuu qofkii ka ka haqatirno shaqada dhacaysa iyo qaabka u dhacayso isagoo dheragsan oo cufan oo fahansan shaqada ee dhacaysa iyo wax mas-uuliyaadka laga rabo inuu aan soo howlgelino kabacdina si eh, hufan ay u bedelaan jenjiga horey maxkamadaha ugu dhacay xafiiska xalaalinta la filay inuu ka dhaco marka waxaan rabaa muddadaas sagaalka usbuuca uu tababarka socdo macallimiintii mudnaa waa lainii keenayaa Eh, sidii ugu mudnaa waa tababarka loo qabanqaadiyey Eh, mas-uuliyad eh, tiro badan guddi baa ka shaqeynaya tababarkan macadka tababarka garsoor guddoonkiisa baa ka shaqeynaya waxaan rabaa inay ay classeska la qaadanayo inay noqdaan eh, kuwo isku dhex jiro aan ahayn keliya baa ka shaqeynay eh, cashar tiyaroo la bixinayo marka waxaan rabnaa inay qof kastoo ka mid a uu faa'iidaysto Een, timekana la ilaaliyo qof kastana uu active noqdo marka u dambeysa oo la qiimeynayana waxaa lagu qiimeynayaa qof kasta tababarka uu qaatay waxa uu ka faa'iiday si uu uga qaatay suu active ku ahaa evaluation reportka waxay ku xirnaan doontaa hadhow markii tababarka kuu dhammaado in active lagaa dhiga markaba galalkii hore lagaaga dhiibo inaa hore lagaaga dhiibin waxay ku xirnaanaysaa evaluationkii assessmentiga lagugu sameeyo marka waxaan rajaynaynaa inay inaad eh, si fiican uga faa'iidaysataan Eh, waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo qof kasta oo kasoo qayb qaatay eh, maanta meeshaan joogno in lasoo gaaro oo la xiriirsan eh, shaqaalaysiintii xeeraalayaashan eh, cusub hadda iyo tababarkan hagaajintiisii iyo ka shaqayntiisii eh, tababarka iyo macallimiinta ahead aanba usii eh, mahadceliyo macallimiinta jadwalka naga aqbalay inay qayb ka noqdaan oo jenaraal axmed cali abuukar nagala fadhiya hadda iyo eh, xeer ali farxaan iyo ma- agaasimaha rag badan hadda halkan fadhiyaan waxaan u ra- waxaan u rajaynaynaa in ayagana aan eh, mahadcelintaas ay qaataan waxaa saaka sharaf noo ah inaan idinkala soo qayb galno furitaanka tababarka loo qab- loo qabanayo dhallinyarada cusub ee xeeraalinta ka qayb qaadan doona ee dalka oo muddo lagu soo jiray kala xulistooda waxaan filayaa inay ha- dadaal weyn iyo hawl adag loo soo maray si aad halka ku timaadaan waxaana aada uga mahadcelinayaa guddoomiyaha ee maxkamadda sare iyo xeeryaaliyaha guud casriyeynta ay casriyeynayaan bahda cadaaladda ee dalka meeshan aan joogno waxaa iigu horreysay maalin loogu xirayay koox dhallinyaro ah oo garsoorayaal ah waan u malaynayo kortameeye inay ahaayeen runtiina wax weyn weyn ka beddelay cadaaladda dalka iyo sistamkay u shaqayn jirtay marka waxaan gar- eh, waxaan u malaynayaa inay arkeen xeer ilaalintuna inay u baahan tahay intii dhallinyaraha in la eg in la qaato la tababaro ay ka howlgalaan cadaaladda dalka si ay hore ugu gaadho xeer ilaaliyaashu shaqadooda ugu weyn waa waxa loo yaqaan bafar soonka ama u dhexeeya maxkamadda iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed waa xeer ilaaliyaashu waa hay-adda ugu dhow ee la shaqaysa booliiska iyagaa laga rabaa inay booliiska tilmaamaan korjoogeeyaan saxaan in kiis kasta oo la gudbinayana iyagaa loo gudbiyaa iyagaa wixii ka dhiman iyo wixii eh, lagu soo darayo intaan maxkamadda la horgeynin xeer- xeer ilaalinta ayaa mas-uul ka ah inay ku korjoogtay soo la saxdo ciidanka booliiska soomaaliya khibraddaas oo loo baahan yahay tababarka kale inaad kaga faa'iidaysataan inaad gacan ka siisaan ciidanka booliiska soomaaliyeed qofka dembiilaha ah oo aad barataan shuruucdiisa lagu lagu maxkamadayn karo si ay u hufnaato daldaloolka ama nusqaanka ka yimaada xagga booliiska oo ay u noqoto kii sugan oo loo gudbin karo eh, xeer ilaalinta loo gudbin karo ee, loo gudbin karo maxkamadda loo gudbin karo runtii dalku wuxuu ku sii siqsiqayaa oo sii gelayaa hadda ee, bahda garsoorka marka la yimaado la yimaado maxkamadda u sarreyso sare iyo iyo muxuu ahaa ee, xeraalinta u sarreyso iyo hay-adaha kale oo amniga la shaqeeya inuu dalku hadda ku sii socdo meel uu gaari karo cadaalad dalkan haddii cadaaladiisa ay ay ay la gaaro cadaaladdu ay kor u kacdo amnigiisaa kor u kacaya isku filaashihiisaa kor u kacaya wada shaqayntiisaa kor u kacaysa dadka kalsoonidiisa kor u kacaysa marka waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynayaa idinkuna bogaadinayaa eh, muxuu ahaa inaad shir ka soo bixi doontaan tababarkan sida ka muuqata oo la yidhi intaasoo qof baa soo codsaday inta tanaa ka soo dhex baxday intaasaaba waxay tahay marka horeba wax lagu farxo ay tahay sidii kuwii hore garsoorka ahaayoo kaleba in la yidhaha intaana lagala soo dhex baxay dadka intaa la egna way soo codsadeen marka waxaa idin bogaadinayaa ilaahayna idinka baryayaa kuwii ka faa'iidaysta tababarkan dalkooda iyo dadkooda anfacana in ilaahay idinka dhigo Eh, muxuu ahaa eh, maalinta la xiraayana idinkoo aqoonta aada maanta leedihiin aqoon ka ballaaran iyo aragti ka ballaaran iyo cadaalad ka ballaaran idinkoo haysta inaan idiin xiri doonna haddii ilaahayna gaarsiiyo subxaana wa tacaala aada iyo aada u mahadsantihiin
caawa barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saar aadaha dalkana magaalada muqdisho qaarkan dhegeysaha waa naga intaa barnaamijkan kiisa intaa ku kulmi doona sidaasiina nabadgelyo